xafladun u yahay tiyaa mid lika dhiirigeliya iyo ardayda dhammaystay casharada hingad iyo qorowka carabiga ee dugsiga alqalam iyo weliba ku qeyb galaya waalidiin maamulka dugsiga macalimiin aqoonyaanada deegaanka iyo bahda walbarashada unkoreyntiya weliba milaysay ku hadalaya maamulka iskuulka alqalam cabdinuura muuse xaaji iyo weliba use ku warbiyey sidii muhiimta in la qobada munaasabada ka dhiirigeliyo ardayda iyo tiradiiyo kubatiya dugsigunga waxaan u qabanaynaa xaflad ee arday sodoneeyo gaaraysa oo qalinjabisay oo ka qalinjabisay hingaada iyo farbarashada iyo qoraalka luqadda carabiga ardaydaasoo muddo soo waday oo wakhti kooban ay soo waday marka waxaan rabnaa xafladdaas sharafta leh inay ardayda aan kuga dhigno dhiirigelin wax ay mutaysteen weeye marka waxaan rabnaa inaan ardaydaas shahaadooyin ay u qalmaan aan guddoonsinno waxa uu soo saaraa ardayda xadaanada ah buu xoogga saaraa waana dugsi dhexe haddarna leefalkii sare dhexe gudbaayaa waxaan marka rabnaa inaan leefalka ku darno dugsiga hoose dhexe marka hadda waa hoose laakiin waxaan jeclan lahaa inaanu isagana ku darno hoose dugsiga dhexe ku darno intermediate school marka dhowr difaacadood baa ka qalinjabiyey iskoolkan waxaa la asaasay labada kun iyo labayoaaankii muddo laba sana iyo bara ayuu furan yahay marka waxaan rabnaa marka koowaad iskoolkan waa baahi markaa timi baa loo furay oo xaafadda ka timi xaafadda xingood hoose marka waxaan rabnaa waxaan rajaynaynaa inay ardaydu horey u socoto dafacado kale ayaa soo ka qalinjabinaya haddeer dafcaddan waa dafcaddii saddexaad waxaanu ku mid a waalidiinta ku qayb galiya munaasabadda yaan hambalyeeyan ardayda welibanayo kabooriyeena iyo dadaalana dhinaga kaliya welibayo uma hadnageena maamulka dugsiga sidayoon ku qayb qaadaya walbarashada ardayduna runtii waan bogaadinaynaa waana u ducaynaynaa ilaah idinka ilaahay waxaan uga baryaynaa inay noqdaan kuwii dalkooda dadkooda anfaca kuwii hore u socda bogaadinaynaa iskuulka alqalam ardada tayada leh uu soo saaray shaqada uu u hayo bulshada waa bogaadinaynaa waxaanu leenahay allah idinka abaalmariyo qur-aankii iyo hingaadii waxayna caddaynaysaa ama caddayn u tahay tayada waxbarasho ee dugsiga daarulqalam dhammaan waalidiinta iyo ardada joogta mar koowaad iyo mar labaad waxaan leeyahay hambalyohambalyohambalyohambalyo maadaama iftiinka ka soo baxaya aan u jeedno waxaan leenahay kor u socda ilaahay kor haydiin kaxayo xagga waxbarasho xagga caafimaad xagga maskaxeed iyo dhinac walbaba waalidiintuna yacnaha wax weeyaan iyagoo waxbarashada dhinacyada ka qabanaya intaa kadib aad iyo aad ayaan ugu hambalyaynayaa macallimiinta kala duwan oo madrasadan dhiga